magacayga waa cabdirasaaq maxamed oo jooga magaalada nairobi aad ayaan ugu faraxsanahay hadalka madaxweynaha ee ahaa in viisooyinka laga qaato ee laboorada taas oo aad maaragtay u sahlaysa isu socodka ee wadamada maaragtay afrikaanka oo dhan si gaar ah ummadda soomaaliyeed qaab ahaan soomaalida oo aad ugu dhib qabtay helida viisada maaragtay soo gelitaanka wadanka kenya caafimaadkii iyo dadkii maaragtay u socday ee waayeelada ahaa ayaga oo muddo dheer ay ku qaadanaysa in viisooyinka ay sugaan teeda kale meesha waxaa ka baxaya qarashaadkii faraha badnaa ee culayska ku hayay maaragtay lagu ay ku bixi jiray safarkaasi oo meesha ka baxaayo runtii dadkiina dhaqaalihii ayaa u baaqanayo annaga naftirkeena haddii aan nahay dadka ku nool nairobi maaragtay eheladooda ay soomaaliya jiraan waxaa noo fududaan doonta inaan booqano maadaama maaragtay qarashaadkii lagu bixi lahaa ay aad u jaban tahay marka aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya hadalka madaxweynaha magacayiga waa siyaas shukri maxamed arrinka madaxweynaha dalka kenya uu shalayta uu ka dhawaajiyeed inay dalka kenya fiisa free lagu imaanayo waan soo dhaweynaa ka soomaali ahaan waayo waxaa yeelay dad badan waxaa jira ee soomaali ah soomaaliya ka imaanayo ee fiisaha kenya lagu imaanayo dhibaato fara badan ku qabeen waxaa ka mid a sidii caafimaadka haddii caafimaad usoo aadi lahay aad bay ugu dhibtoonaayeen waxaa ka mid a sidii markaa ganacsiga oo kale markaa aad iyo aad ayuu ugu dhib qabeen marka inay wadanka laga dhigo markaa free fiisa laga dhigo waa aad iyo aad muhiim u ah waayo haddii haddii haddii kale laga imaana wadamaha intiisa kale ama yurub ama maraykan soomaaliya kaleo ka imaanaysa fiisaha aad bay ugu rafragsanaayeen marka inay wadanka fiisa free ay ku imaadaan waa fursad weyn weeyaan marka arrin weyn oo muhiim ah ayay u tahay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waayo waxaa yeelay dadkii hadduu wadanka kenya usoo safri lahaa wakti dheer bay kaay ku qaadanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa faa-isa ku nool nairobi gaar ahaan islii waanan soo dhoweyneynaa hadalka madaxweynaha waxaanan ku faraxsanahay in ay meesha ka baxeen qarashaadkii faraha badnaa ee safarka nooga bixi jiray magacaygu waa libaan calin xasan xuseen jooga nairobi aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in madaxweynaha kelmadiisu yidhi ee ahaa in grant airport laga qabto fiisooyinka meelahan kalena aan la adaabi karin oo dee loo fududeeyey airportka fiisooyinka laga qabto aniga kulli fikir ahaantee waan soo dhaweynayaa waana fikir fiican waana fikir kulin oo aada loogu baahan yahay waxtar weyn oo waxqabada weeyaan anigu waa magacayga cabdulaahi ubaas oo jooga magaalada nairobi xaafadda gaar ahaan xaafadda islii run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay in madaxweynaha uu yacni dalku soo galka fiisaha waddan ka qaado run ahaantii waxaad moodaa socodkii iyo ganacsigii howlo fara badan oo laga rabay inay yacni waddankan qabsata hadda usoo koweyso marka aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay shacabkiina kenya haddaan nahay shacabka soomaalida ku dhaqan xaafadda islii